cana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka cawayska washington toddobaadkanna waxaan barnaamijka cawayska idinku hayaa tix gaaban oo jawaab u ah midaad dhowr toddobaad ka hor ku maqasheen barnaamijkan cawayska oo halkudheggeedu ahaa qurba joog iyo qorax joog waxaan kaloo idiin hayaa tix kale oo si gaar ah wax loogu sheegayo dhallinyarada soomaalida ah ee qurbaha ku nool gaar ahaan kuwuu dharxirashadoodu aad uga fog yahay dhaqanka soomaaliga barnaamijkanna waxaan ku soo xiri doonaa
markaan dabardhigay qaaradan ka imid oo africa ah iyo qaaradan ku nool oo america ah iyo qaarada yurub iyo qaarada asia ama asia loo yaqaano marka saa isku barbardhigay qaaradahi ama australia waxaad iisoo baxaysaa maan arkayaa markiiba in qaarada ugu hooseysa ay tahay qaaradan ka dhashay markaa xanuun ay taasi igu haysto ayuunbaan ka fikiray waa abwaan cabdulaahi xasan ganey oo aan caawa idinka maqashiinayo qayb ka mid ah waraysi aan toddobaadkii hore la yeeshay isagoo jooga dalkan maraykanka waa caawa iyo caweyska washington aan ku bilaabay intiinii dhegaysatay waxaad dhowr toddobaad ka hor aad ku maqasheen barnaamijkan cawayska washington gabay halkudheggiisu ahaa qurba joog iyo qorax joog kaas oo ahaa mid ay isugu gardhiganayeen soomaalida qurbaha ka timid iyo kuwa ku haray gudaha waddanka kaas oo uu barnaamijka cawayska washington soo gaarsiiyey abwaan cismaan cabdulaahi guure oo deggan magaalada muqdisho caawana waxaan idin hayaa mid jawaab u ah gabaygaasi oo sidoo kale barnaamijka cawayska washington uu soo gaarsiiyey cabdi maxamed cabdi oo loo yaqaana cabdigaab oo ah hal abuure iyo farshaxaniiste deggan dalka kenya gaar ahaan magaalada nairobi qurba joog iyo qorax joog labada khilaafkooda qabardaaran oo kaabaa v o eedu soo qabatay qodob waxaan ka odhan lahaa baan soo qotuminayaaye qareen afkooda ku hadlaya maahi qurba joogta idile balse waxaan ka qabaan haddeer qabka sii isleeyahay qaranqalkii colaadeed waxaan ubadka sii qaato qaarado waxaan ka kala goosho oon qarda sii jeexo meelaan qabi laga aqooniyo waxaan qalqi soo maro quruumo badan waxaan soo arko oo nolola qaybsado waayo aragnimo inaan soo qaatay baan maanta qirayaaye qaxootinimo haddii lay aqoonsadoo qaabilaadna helay qashin haddaan xaaqa iyo haddaan barafka soo qoday ceydhii la ii qoondayay baan kugu quudin jirayey qansiir sooma qalin ayna uma qabayn aniguye qaab ruuxuu shaqaysto waxaan ahay qadariye diintiisa baahi baan qabaa darteed aniga bakti uma quuto dalkoo qas ka jiraan biilka qaado ku odhan jiraye bil qura kumaanan qadin qurbaha intaan joogay qurba joog haddaad igu wacdeen qaatay magacaase abaaldaray qayb ka tahay qaabka hadalkaaga in lay kaa qaninsiiyey baan malayn sidaan anigu qabee in lay kaa qaninsiiyey baan malayn sidaan anigu qabe sicir barar hadduu ku qabsado oo miceshadi qaalowday qaafil baan ka ahay anigu melihi qaladkaase si aan dunida ula jaan qaado baan u qaatay laabtoobka qorax joog haddaad tahay aniguna qurba joog ahay qoys walaalaa inaan nahay qabso hadalkayga qaali weeye midnimadee waa inaan qaranka xoojiye e qorshahaygu ma aha walaal inaan wax qaataae waxaad qabta inaad soo qoftaan rabaa oon ku qanciyee dalka inaan qayb ku leeyahayna qalbigaaga geli qas inuu naga dhexdhacay in badani quudarraysaaye khibrad baan u leeyahay marnaba inaanu khilaaf dhicine inaase inuu ku qaadaan is-odhan malaqyaastayda qaladkayga ha ku mashquulina eeg qarxiyayaasha kuwa inaan qumaati ula dirinnaa ila qunayd aniga qalbijab ha igu ridin dalkaygaan qaab u dhisayaaye qawaaniinta caalami haddaad taqaan isma khilaafneyne qalaanqalse waxaan ku dhex jirnay qarni rubaciise isqabqabsi waa midka horay qarka nooga ridaye khibrad waxaan la imid baan kuu qidmayne qarankan inaan dib u hagaajinno qaab maugu midoownaa qorax joog ogow waxaan nahay qoys walaalaahe qorax joog aniga adigu waxaan nahay qoys walaalaahe war qorax joog aniyo adigu waxaan nahay qoys walaalaahe
dhallinyaro badan oo qurbaha ku barbaartay ayaa habkay dharka u xirtaan waxa uu yahay mid aan meelna ka soo gelin dhaqanka soomaalida kuwaas oo ay u sii dheer tahay inay qaarkood iska lumaan haddii aan si kale u idhaahdana ay iska aadaan magaalooyin kale oo aanay waalidkii dhalay ka warqabin cawil siciid cali waraabe abwaan luqmaan oo qudhiisa ka mid ah dhallinyarada deggan dalkan maraykanka ayaa tixdan gaaban ka sameeyey habdhaqanka dhallinyaradaasi qof wuxuu ka faanaa nin kalena ku faanaa ile waa fidniyo ceeb ruux maradii fayto surweelkii ka fororo fashiyon u haystaa dacaasha waad og tahayoo dee waa quruxda waa labiska ugu dambeeyey weeyaan markuu qofku maaragtay bahalka intuu iska yaraa maaragtay waa dhallinyarada qaar soo maha laakiin waa dhalinyarada qaar absolutely hahe waa qaar weeyaan waa gar surweelkii ka fororo fashiyon u haystaa waa fadeexad weyno dhalinta iyo filkeennii kulligood ku faaftoo lala wada fajacayoon faa'iide laga helin dhalintii filkaygow fiid meer sidaa tahay fiidkuun ha soo bixin caashoy maalintii oo dhan way hurdaan dhalinyarada qayb maxaa la yidhaahdaa dhaqamadaa qaatay mar allaale markay qoraxdaas dhacdo bay soo baxaan oo ma- maxaa la yidhahdaa maalintood u bilaabataa waa garta fiid meer sidaa tahay fiidkuun ha soo bixin sidaa tahay dameer farow ha ku faafin awyaha nacam sidaa tahay dee dameer farow marar bay iska lumaan oo caasho masaa laba ohaayo iyo diyaaradda washington iyo bujiraayo ilmihii maan iska tegayaa sidaa tahay da- sidaa tahay dameer farow ha ku faafin ayaha ha surweel faraqyo badan iyo shaadh ha isku fooladin tuug yaan lagu filin saasay intaa u gaarsamaan oo caashoy maxaa la yidhaahdaa hareeraha intay funaanad yar iyo maxaa la yidhahda dhar jeexjeexan intay gastaan dharku waa qaali maadhood baan ba waxaan galay caashoy maxaa la yidhaahdaa dukaan lagu iibiyo dharkan jeexjeexan hay
caasho waxaa moodi jiray bahalku yaa lama joogin qaar baa boqol iyo dheeraad iyo laba boqol iyo bay marayaanba dharka kale isa haysta way ka qaalisan yihiin mararka qaar oo sida Bismillah.
badanba ha waxaad moodaysaa caasho surweelka inuu sac cunay oo maxaa la- saas u daloolaa een, marka waad yaabaysaa ama dharka inta meel lagu hilmaamay dhinacyada ka googo'ay ee soomaalida iska xoorto ha iska xoortoo dee in badan la isticmaalayay ama xamaali iyo dad xamaali ay isticmaaleen oo la iska tuuray baad moodaysaa moogtay laakiin caashoy dharkaasu waxaa la waa dhar qaali ah maxaa la yidhaahdaa oo sidaa uu shadi kaga soo baxay maaragtay u googo-an yahay surweel farqiyo badan iyo shaadh ha isku fooladin aabbaha ha fududayn fakar hooyada iyo faamiliga ha u dilin dee caasho inankii yaraa markuu iska tago oo la yidhahdo ohaayuu joogay shalay doraadna wuxuu joogay south dakota doraadna waxaa lagu sheegay siyaarada washington maaragtay waalidkii de waa ka naxayaan moogtahay walaac baa dilay ha walaac baa dilay aabbaha ha fududayn fakar hooyada iyo faamiliga ha u dilin fidmo ruux sameeye oo fakadoo baxsanaya faraq ayaanu kugu xidhan waad ogtahayo qof fidmo sameeyey oo mid bili- bu- eh, booliska doondoonayo baa laga yaabaa inuu la saaxiibo ama xoogaa lacaga uu soo xaday oo maxaa la yidhaha, isagiina uu ku fidmoobo fidmo ruux sameeye oo fakadoo baxsanaya faraq ayaanu kugu xidhan soo dhuub wasaabihi waqaayuu ku fududayn fagaaraha adduunyada volonteer ha ku ahaan ee fa- faham nolosha waxay tahay fagaaraha adduunyada volonteer ha ku ahaan ee faham nolosha waxay tahay nacam qofku waxaa laga yaabaa markuu dha- eh, dhaqamada qaato inuu noloshii ka dhaco een maxaa laga meel iska seexdo een maxaa laga meelaha iska maro nacam adduunyada inuu iska joogo laakiin wuxuu u abuurnaaba cashay uu ka tago waa gar dhalintii dhalintii dalkaygow dhalintii dadkaygow waxaan nahay dad diinlo mawluhu ugu deeqee dadnimadii iyo sharafkii yaan la doorin dhaqankii ha ku dayanin gaalada dirayska isitaan iyo haddanayn wasaabnimo waa dadkaa halaabo sharaftii dab sudhayo dadnimada lahayno dunyada ka liitee dhalintii dalkaygow waxaan ugu degdegayo gabayada u daabacay dantiin idinka weeyaan ducaad inaad ahaataan oo diinta barataan ducaad inaad ahaataan oo diinta barataan dal burburay ma fududee aad dibudhiskiis iyo dadkii madax u noqotaan dadkii madax u noqotaan calankii dugsiisaan aad qabiilka duugtaan qarannimadii doontaan dhalintii dalkaygow dib jir aan dantiis iyo dowgii nolosha garanayn daman oo warmoogii deris yaanu kula noqon yuu duga nolosha iyo aakhiro ku dabamarin
qaybtan u dambaysana waxaan dhegaystayaal idinku hayaa qaybtii koowaad ee waraysi dheer oo aan la yeeshay abwaan cabdulaahi xasan ganey oo degan dalkan maraykanka cabdulaahi ku soo dhowow barnaamijka caweyska washington aada iyo aad baad umahadsan tahay wanan dhowahay barnaamijka caweyska washington horta warkiisa maku soo gaara weli haa si fiican buu ii soo gaadhay aadna waan u dhegaystaa inta Wow.
waan dhegaystaa waana xiiseeyaa marka muddo dheeraad barnaamijka ku tixantahay M- haa muddo dheer baan ku xidhanahay waa tahay eh, nin kastoo abwaan aad tahay oo abwaaniinta iyo fanaaniinta iyo barnaamijkan uu barnaamijkoodii yahay haddana mar ma kugu soo dhacday in maalin uun eh, garaanta wareegtee barnaamijka caweyska washington uu kugu imaan doono mar un Een, kolley waan filayay inuu mar igu imaan doonto laakiin eh, beryahan u imaan doona isma lahayn marka mu soo dhaqsaday haa uu soo dhaqsaday maxaa saa u leedahay inaan durba gaadhay umaan mooday in een, barnaamijkan dee fanaaniin badan oo caana oon aqaano abwaano badan oo caana oon xiiseeyo oo xidig ah oo iga horeeya ayaa aada looga wareysan jiray marka waxaan inaan ilaa halkaa socday marka dadku kala caansan yahay waa runta waa la kala magac dheer Ah.
yahay haddana miisaankaa jira waa tii hadda ka hor ay soomaalida hore u tiri gartayaan eh, gu loo eegin garashaha loo eego sax haa.
marka marka abwaannimadaada hadda ku gaarsiisay in barnaamijka caweyska washington uu markaaga kugu yimaado abwaan baa tahay abwaan baa ku dhalay qoys faneed baad kasoo jeedaa bal dadka isbara horta cabdulaahi xasan gane waa qof noocee Een, dadkaan ku aqoon cabdi- haddaa isu sheegto cabdillaahi xasan ganey waa miskiin yar oo ku nool een, waddanka maraykanka een, magaalada st paul ee gobolka minnesota een, waxaan ku dhashay magaalada hargeysa xaafadda sheekha madar aduu toddobadii sano ugu dambeeyeyna hadda waddankan aan ku noola Een, waxaan leeyahay hal wiil oo afar bilood iyo shan iyo toban cisho jiray oo la yidhaha nuuraddiin iyo hooyadii raxma maxamuud suleymaan saddexdaas aan ku wada nool marka saas weeyaan intaas wax dhaaf siisan oo dadku ay kugu sii ogaan karaan qofka aad tahay ma noo sheegi kartaa Een, hayo waxaan ahay een, cabdillaahi xasan xaaji cabdillaahi xasan ganey aabahay waa xasan xaaji cabdillaahi in badanoo dadka soomaalida hiwa garanayaan mar malaynayaa hooyadayna waa cadar axmed kaahin marka abwaan la yaqaana iyo fanaanad la yaqaana ku dhalay dabcan intaan maanta oo dhan u socdo waa intaasi mar kale soo dhawow waa cabdulaahi xasan gane marka xiga waxaan rabaa waxaa tahay nin sugaanta dhaxal u helay haddana eh, heese badan oo fanaaniin soomaalidu ay kolley aada u dhegaysato ay qaadaan heesihiisa marka waxaad ka warantaa goormaad bilowday inaad wax curiso oo ay kugu soo duxday eh, curintu Een, wallaahi ilaa anoo yarba waan isgaran karaya horta inaan wax urin karo oo ay igu jirto een, markaan wax yar yidhaahdana dadku waxay odhan jireen waryaa waxaad samayn kartaa aniga lafteeda waan is ogaa anoo aada u daayar laakiin inaan la shir tago ayaa ahayd beri dhaweydun een, intaan aan qurbaha imid waxaanan u malaynayaa inaan dee saaxiib ka dhigtay oo markaad een, wadankan aan imid oonan dee dad badan ka garanayn aada fikirto meel aad wixii ku jihaysad u baahnaanaysaa kadib waan iska qori jiray markaan qorana rag badan oo saaxiib nahoy oo ama wax sameeya ama aan xiiseeyo oon anugu dee suugaantada urursan jiray iyo meelaha lagala xidhiidho oo wadahadal naga dhexeeyey ayaa markay wax yaray soo diraan ba anaan waxu diraa Een, markay markaa rag saaxiibada ay ku xadantaynayaan oo kolba qof uu tix yar soo diray adna in yar ku tuur is leedahay waxay xiise gaar oo kale ku yeelanaysaa dee anigan anoon is ogeyn baa is arkay iyadoo uu ay uu faafay waxaan idhi ama meelo badan waxaan idhi laga sheegayo markaasaas uma igu dhalatay marka aabbaha maadaama uu yahay abwaan caan oo la yaqaano heese badan oo aada loo jecel yahayna sameeyey uu yahay isaga kaalin ma ku lahaa dadkii wax tuutuurkaas idinka dhexeeyeen Een, horta dee waxaan markaan een, eh, markaan baranayay ama marka hore aan sameynteeda igu dhalanayay waxyaalaha igu dhaliyay waxaa kamid a qofku wuxuu jecel yahay unbu de uu ku dadaal wax kastood jeceshahay waad la iman kartaa waad ku dadaali kartaa waad samayn kartaa waana kuu fududaanaysaa marka een, dee sugaanta aabahay aad baan u jeclaa waan akrisan jiray taasi way igu dhalisay inaan samaysto inaan inaan aan aan samayn karo sugaan laakiin een, dadka igu dhaliya igu i samee amba een, kuma jiro een, isagu oo ma yidhaahda een, samee badanka Een, intaanaan kuwaaga u gudagelin kuwa uu sameeyey aabbaha abwaan xasan Bah.
xaaji cabdullaahi xasan gane adiga sida gaarka ah kuu taaban jira kuwa ka mid a ama aad uga heli jirtaba Een, ma gabayada mise heesaha heesaha heesahoo kale heesahan jecelahay waxaa kamid ah een, heesta caanka ah ee sayloogyaal badan oo xasan aadan samatar iyo wada qaadaan een, saare axmed waxaa kaloo kamid ah een, dalsan heesa la yidhaha dalsankii wariiro een, oo xasan aadan isla qaado Marka heesa dadnaada badan, ugu adaa ugu- quruxba Ah.
Ah, waa garta dadnaada ugu qurux badan deegaanta roobka iyo adaa walba caankaas heesaha waa garta marka markaan kuwaaga usoo noqono heeso badan oo aad leedahay ayaan halkan ku hayaa xasan oo waxaa laga cabdulaahi raalleho haddaan magaca aabahan kugu yaray waxaa laga yaabaa heesahaaga qudhooda markaan qaarkood aan ku shido in qudhaada wax kusoo xusuusiyaan bal mid midaan usoo qabanaya ikaada okay haniyo damiir laay jirjir ceebtan kugu furan fahaniyo damiir laay jirjir ceebtan kugu furan afrikaay ma fakartaay falag mau xidigisaay caqligaaga fiiriyo garashada ma foosha caqligaaga fiiriyo garashada ma foosha afrikaay ma fakartaay falag ma uu xidigisaay caqligaaga fiiriyo garashada ma foosha caqligaaga fiiriyo garashada ma foosha
heestan horta adaa iskale soo maa ha heestaanaa sameeyey waa garta africa ima fakertaa falag ma waxay degisaa caqligaagu fiiriyo garashada ma fooshaa cudurada firgoyskaa ubadkaaga feento dayartaada fiiceed gaajaa ku fooftay miyaad horta weli baa eryadeeda ka mid ah een, waxaana qaada oo laxankana u sameeyey een, fanaanka da-da yarka ee aadka loo jecel yahay cawaale aadan marka waxyaalaha igu kalifay waxaa kamid a horta marka hore aan qof soomaaliyaan ahay soomaaliya markaan ka tago qof afrikaanaan ahay waa run Een, marka marka la isbarbar dhigo een, qaaradaha adduunka markaan barbar dhigay qaaradan ka imid oo africa ah iyo qaaradan ku nool oo america ah iyo qaarada yurub iyo qaarada een, asia ama asia loo yaqaano marka saa isku barbar dhigay qaaradaha ama australia een, waxaad iisoo baxaysaa maan arkayaa markiiba in een, qaarada ugu hooseysa ay tahay qaaradan ka dhashay marka xanuun ay taasi igu haysto ayuun baan ka fikiray oo oon ka sameeyey Een, mana aha cay iyo inaan dhaliilaya africay ee markaan ficilayo waxaa leeyahay laakiin waxa weeyaan faraska usha waxa loogu dhuftaa baa layidhaha kasii badiyo marka xanuunkaa iyo hayuunbaa lahaa meesha ka kaca waxyaalaha kale oo heestaa ku jira waxaa kamid ah een, faranjigu xadkuu dhigay saa saa la iskugu leynayaa een, badanka waxaad arkaysaa een, africa waxa xadkii uu u dhigay een, muxuu ahaa een, gumeystayaashii ka tegay ayaa dagaalada badankoodu ka dhaca eritrea iyo etoobiya xadis ku haysta jabuuti iyo eritrea xadis ku haysta een, gaana iyo waddan kale xadis ku haysta waa sidii uu qaybiyey een, gumaystuhu markaa gumaystihii iyo gumaysanayay xitaa xadkii uu u dhigay inay ku heshiiyaan ayaa ayaa meeshii ka maqan oo intaasoo qof u dhintaan intaasoo dagaal ka dhacaa intaasoo dad u barakacaa markaa faranjigu xadkuu dhigay maskax lagu furfura iyo caqli lagu furfura iyo miyaad la timaadaan bay heestu leedahay ranjigu xadku dhigay afrika fidmadiyo dabku shiday afrika maskax lagu furfura iyo farsamooyin lagu jiro miyaa faaqideen weli miyaa furataa weli afrika ranjigu xadku dhigay afrika madiyo dabku shiday afrika maskax lagu furfura iyo farsamooyin lagu jiro miyaa faaqideen weli Ficilay, hiligareelay. Ficilay, hiligareelay. fahaniyo damiir lahay tirtir ceebtan kugu furan fahaniyo damiir lahay tirtir ceebtan kugu furan ficilay hiligareelay. Ficilay, hiligareelay. fahaniyo damiir lahay tirtir ceebtan kugu furan fahaniyo damiir lahay tirtir ceebtan kugu furan Ficilay,
waaw waa ereyo cajiibaa ku jira marka xanuunkay kugu haysay ayaad isaga dabcinaysay ayaan iskaga dabcinayay waxaana xanuunkaas een, igu sii kaakiciyeen oo aada uga sheekaysanay een, saaxiibka cawaale oon isna halkan ka salaamayo isaga iyo xaaskiisa iyo carruurtiisaba ayaanu aada uga sheekaysanay oo runtii een, fankiisa aan aan dadkaan fankooda aada u jecelay ku jira fankiisa fankiisa oo keliya maaha xitaa fikirkiisa dadkaan jecelayo uu ka mid yahay oo aan aadka ugu ixtiraamo een, fikirka dheer oo nin een, muxuu ahay ereygiisu ka shisheeyo een, xitaa soomaalida koliya iska daayay africa adduunka reer adduun gaadhsiin uu yahay ayaanu aada uga sheekaysanay bal dhibaatada africa taagan iyo een, dictatoriyiinta haysta iyo een, muxuu ahaaye sida ay dadkoodii u gaajaysan yihiin siday dadkoodii u abaareysan yihiin siday dadkoodii dagaalada ugu jirto siday dadkoodii colaado u haystaan markaasay igu dhalatay markaasaan sameeyey isagaana u dhiibay isna laxankaa fiican ee erayadiina ka turjumaya ee meeshii canaanta ahaydna si uu ku qaybinayo sida canaanta u leeyahay meeshii muxuu ahaaye waxsheeg ahaydna waana uga dhigayo hoos ugu dhigayo ee fiican buu u saaray waa garta goormaa la sameeyey markaa goormaad samaysay may fogeyn waxaan ahayd un sanadka gudihiisa labada kun saddex iyo tobanka ku jir- labada kun iyo saddex iyo tobanka ah. dareen igu jira oo iga buuxay ayuu i xadoonteeyey marka markaan ka sheekaysanay waxoogay ayaan oo yidhi arrintaasoo kale in laga hadlay ahayd iyadoo sugaamaysan baabaan u dhiibay isna wuu qaaday uuna ku farxay waa tahay aad baa mahadsan tahay cabdilaahi allah mudan caash bal waxaan rabaa heesahaagii isaan kuu sheegay dhowr iyo toban heese gaaraya ayaa halkan ku haya oo aad leedahay mid kale haddaan noo soo qabto tan waabaan kugu xujeynayaa muusigoon ma ka garatay ha haye waa heestee wa- wa- in hees taallo la yidhaahdaa tahay baan u malaynayaa taallo ha oo yaa qaada waxaa qaadaa fanaan geedi la yidhaahdo oo fanaaninta reer minnesota ku jira oon saaxiib nahay oo halkan jooga minnesota bal aan tijaabina u kaadin oo kaad sheegaysa yahay
tusmiyoha himilan himilaan wadaa jacaylkan wada tulan tusyadu geynaya dubtii guushaan hayaa dabiixeel baan intaa qurxaanta ku bi'inayaayo adaayusa kula rabaa dubtii guushaan hayaa dabiixeel baan intaa qurxaanta ku bi'inayaayo adaayusa kula rabaa diya yaraaye hantaay hoy hoy tartiib caashaqad kashara dabashada ka dhawowa toddobaadka dambe ayaan in badan iska sii waraysan doonaa haddii alla idmo heestaasi waxaa heestaasi sameeyey habwaan cabdulaahi xasan ganey oo marti igu ahaa barnaamijka cawayska washington intaan mar kale iska maqlayno dhammaanteen nabadgelyo
diya yaraaye hantaay hoy hoy tartiib caashaqad kashara dabashada ka dhawowa alaad mutiirsantiin شغل كسرت بشدك